haatana kusoo dhawaada barnaamijka cawiiska washington iyo cabdixakiin maxamuud shirwac oo inoo soo diyaariyey
adiguna hablaha maanta waad horaysay halbowlaha wadnaha iyo bobkaad ee qawrday
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington qodobada dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska iyo caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wuu wacay iyadoo shaqo isku diyaarinaysa iyo taleefonkeedii soo dhacay mise waa vika cula wuxuu yidhi waa vik ee waxaan joogaa magaalada vienna ee dalka australia iyadana layaab ayay ku noqotay aadna way ugu faraxday inuu yimaado magaaladaasi waa sheeko xiisale oo ku saabsan lamaane si cajiiba isku helay oo kadibna waayahoogii buu ka qorayay hasayla daldaadana ayaan ku hollinayaay odow gacmaanintaysan odow isku
waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan oon caawana idii hayaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan qayb kaloo ka mida waraysigii abwaan xaaji
weedhaadii waan maqlo warkaaga ma diidaye ka shayda wanaag ku beero oo darbuu wakhtigu bedelaayo wejigaad maanta leeday laha weliga adduunka barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal adduunka ayaa waayihiisu iska badan yihiin ee muddo aan sidaasi usii fogayn qaar ka mida warbaahinta ugu tunka weyn ee dunida gaar ahaana kuwooda ka faallooda shabakooyinka layaab kale ayaa waxaa lagu soo qaatay islamarkaana ka soo muuqday lamaana sida ay isku heleen dadkii aada uga yaabisay lamaanahaasi oo ku kala sugnaa waayo aada u kala fog islamarkaana aan isa soo gaari karin hase yeeshee uu markaasi calafku isu geeyey lamaanahan ayaa sheekadoodu ay xiisa yeelatay kadib markii haweenaydu ay buuga qisadooda kaga warramaysa qortay islamarkaana ay dunida la wadaagtay iyadooo kaga sheekaysay sida ay isu guursadeen sayigeeda oo markaasi ahaa nin derbi jiifa islamarkaana ku sugnaa waddan ay safar ku maraysay arrintan oo noqotay mid lama filaana islamarkaana keentay in ninkii noloshiisu ay si weyn isu beddesho ayaa waxa aan soo dhoweyn doonaa cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi inala wadaagi doona waa mahadsan tahay cabdixakiin gabadhan emy abrahamson xilliga ay ninkan kulmayeen ama isbaranayeen waxay shaqo u joogtay ee dalka holland habeen habeenada ka mid a ayay saaxiibteed casho kula ballansanayd waxay ku sugaysay meel jirdiino ah oo ku taala mool ku yaala magaalada amsterdam iyadoo halkaasi ku sugaysa ayuu vig cocola usoo dhowaaday ama u yimid kadibna waxa uu weydiiyey saacadda inta ay tahay way u sheegtay oo waxay u sheegtay in toddobadii oo toban daqiiqa la oo fiidnimo inay tahay waan gartay markaa saacaddu weydiiyey markaa ma si toosa unbuu isiri gabadha halkaa iska fadhida weydii mise waa waxba weydiisanaya sida caadiga lagu yaqaano inta badan dadka darbi jiifkaa amaba ay dee dantu ciishaya banaanada fadhiya ninkan darbijiifka ah markii saacadda ay u sheegtay gabadha ayuu haddana weydiiyey daqiiqado aan kugula hadlo ma ii helaysaa ayuu ku yiri iyadana haa ay tiri marka ninkan wasaq badan ayaa ka muuqatay dharkiisa ayaa jeexjeexnaa rafaad badan oo nololeed ayaa ka muuqday laakiin taas beddelkeeda markii ay wada hadleen ayuu aada uga qosliyey wuxuu ahaa nin si fiican ugu sheekeeyey sida ay ka malaysanaysay ee dadka darbijiifka ah wax ka duwan ayay kala kulantay garanayada waa kuwa is arkay uu yimi saacaddu weydiiyey uu ka qosliyey daqiiqaday siisay de dabcan niyaddaba kumay haynin inay kulmayso ama inay la kulmayso ama ay arkayso ma xuma in la kulmo ay dadku isdhex qaadaan ama qof derbi jiif iyo qof caadiya kulmaan maxaa keenay inay yeeshaan markii dambe xidhiidh
waxaa keenay markii ay kala tegayeen iyada iyo ninka saaxiibteed ay u timid ayuu la hadlay oo wuu la ballamay oo wuxuu ku yidhi toddobaadka dambe maanta oo kale iyo saddexda galabnimo aan halkan isugu imaano marka waxyaabaha soo jiita waxaa ka mid a siduu uga qosliyey siduu usoo eegayey weliba waxay sheegtay in eegmo aan horey loo soo eegin uu nin usoo eegin inuu soo eegay way ballameen toddobaadkii dambe ayay kusoo noqotay goobtii xilligii saddexda galabnimo weliba labaatan daqiiqo oo kale ayay kasoo hormartay abaar bay sugtay iyadoo daahsatay oo markaa isleh ka tag oo ka yara carootay ayuu gadaal kasoo qayliyey marka isagiioo isbedelay oo dharkii soo meyrtay oo sidii hore ka yara duwan ayuu u yimid sidii markaa way wada fariisteen way sheekaysteen ilaa lix saacadood ay wada joogeen way socsocdeen cashay wada qaateen kadib ayay kala tageen
dabcan de magaalay wada joogeen fursadaas urudda isagiina filaynin iyadiina aana filayn bay isku heleen oo dee kulan baabay dambe yeesheen su markaa xidhiirka uu kusii socday xiriirkooda wuxuu kusii socday markii u dambeysay ay kala tegayeen ayay u qortay nambarkeeda telefoonka isagoo aan haysan wax telefoon ah ayay nambarkaasi keliya kaga tagtay wuu markii ay ismacsalaameyeen kadib muddo kadib ayaa waxa uu urursaday lacago uu ku raaco treinka uu tikitka ku goostay sidii ayuu ku tegay magaalada vienna ee dalka australia oo xilligaas ay emi ku nooleed wuu wacay iyadoo shaqo isku diyaarinaysa ayuu taleefonkeedii soo dhacay mise waa vika cula wuxuu yidhi waa vik waxaan joogaa magaalada vienna ee dalka australia iyadana layaab ayay ku noqotay aadna way ugu faraxday inuu yimaado magaaladaasi waayo cabdiqadir de may filaynin inuu ka daba yimaado ilaa iyo vienna uu kaga daba tegay waddanka australia waa kaa la kulmay waa kuwaa dib isu arkay dabcan siday ku warrameen de iyaguba ay warbaahinta u sheegeen way isguursadeen oo dee guur baa dhex maray siday bulshadii u arkeen qoyskeedii iyo asxaabteedii iyo ummadii kale inay nin derbi jief ay guursato gabadhani dad badan oo aada ugu dhowaa oo ay ka mid yihiin saaxiibadeed iyo qoyskeeda ayaa go-aankaasi aan la dhicin weliba laba ka mid a saaxiibadeed waabay u kala tageenba dadkan sidaad la socoto dadkan homelesska ama derbijiifka ah ee dawarsada fikrado ayaa laga aaminsan yahay waalidkeed xataa waxay isdhaheen gabadha miyaa la sixreba marka saaxiibadeed way ku kala tageen go-aankii ayay qaadatay kadib marka way guursatay ninkii isagoon shaqo haysan aan markaasina meelu u shaqo tagay waagaag de ninkii guursatay oo dee guur bay wadaageen iyo nolol derbi jief buu ahaa marka ma noloshii derbi jiefkunbuu kusii jiray mise noloshiisii waxbaa iska bedelay cabdixakiin ninka markii ay guursatay iyadaa shaqaynaysay oo ka yaro shaqo fiicnayd kana dhaqaalo roonayd oo waa qof aqoon leh oo faamil aqoon leh kasoo jeeda marka way guursatay kadibna isagiina ischool ayuu bilaabay oo ah mechanical engineering marka lix sano ayay ku qaadatay inuu iskuolkii dhammeeyo muddadaasna iyada ayaa reerka uu ku tiirsanaa oo iyada u shaqaynaysay laakiin isaga wax shaqo ah ma uusan haynin muddadaasina waxaa isku dhaleen laba caruura oo mataano ah iskuolkii ayuu ka qalinjabiyey oo mechanical engineeringna wuu noqday oo ninkii derbi jiefkaaba mechanical engineer buu isku bedelay haddii aynu ku yaro noqono walaad wax ka yaro taabatay haweeneydan iyadu maxay tahay haweeneydan waa gabar u dhalatay dalka sweden waxay ku hadashaa shan luuqadood waxay ka mid tahay qoraayaasha ugu caansan ee buugaagtooda la jecel yahay sidoo kalena waxay samaysaa sheekooyinka ama riwaayadahana waxbay ka qortaa waynu usoo noqon doonaa bal isaga siduu ku noqday derbajiifi noloshiisa laakiin iyada dhinaceeda buugaag ma ka qortay amaba dee dabcan sheekadoodanaba cajiibiya wax ma ka qorto ma ka sheegtay
sheekadan markii ay buugga ka qortay ayayba aada usoo shaacbaxday oo ay xiise ka yeelatay caalamka markaas ayaana lagu baraarugayba in laga hadlo oo telefishinadii iyo joornaaladii adduunka oo dhan ay markaasi bilaabeen inay u degdegaan si ay uga sheekeeyaan waxayna noqotay mid dadka aada usoo jiidatay waaya ugu dambeyn haddaan ku weydiyo cabdiqaadir ninkani waa ninkaa dee kartidaa iyo dee tayadaasi ay ku jirtee dee mechanical engineerkaba noqday dee waayihii iyo dantuna ay ciileen markii hore siduu ku noqday derbijief ninkani ma waxuu doortayba mise wax noloshuun ay ay ula gashay ninkan vik waxa uu ku noolaa dalka canada wuxuu ku shaqaysan jiray baabuurta baabuurta xambaarta tusaale ahaan marka uu gaariga meel kaaga ciladoobo dadka la waco oo gaariga kuu jiida ama kuu qaada ayuu ahaa oo towin trag ayuu waday xoogaha lacaguu urursaday marka wuxuu is yidhi bal xoogaa dalxiis aado caalamka soo mar isagoo yurub maraya ayay xoogaagii uu watay sahayda uu watay ka go-een markay halkaas kaga go-eenna haddee sidaas ayuu homeless iyo derbijiif ku noqday cabdixakiin sidaa la socoto annaga haddii ay wax naga go-aan waxaa laga yaabaa inaan isu soo qaylino soomaalida dhaqankeeda ayaa ah laakiin dadkan meeshii ay wax kaga go-aan halkaas ayay ku shidaal goosteen noloshoodana halis ay waxay u gelaysaa inay baaba'do marka taas ayaa keentay inuu noqdo nin derbijiif ah oo dawarsada
cabdiqadir aad iyo aad ayaan kuugu mahad celinayaa inaad barnaamijka nagala qayb qaadato islamarkaana aad sheekadaasi aadka u xisaab badan nala wadaagto adigaa mudan eh, shirwac waa hagaag dhegaystayaal waayaha adduunkaasa isu bedbedelaya inta badan ayaa la tilmaamaa in qaybo ka mida bulshadu ay aalaaba eegaan qofka muuqaalkiisa gaar ahaan labiska markaasi uu wato hase yeeshee marka aad sheekadan oo kala maqasho gaar ahaan sida ninkaasi noloshiisa isu bedeshay so waayaha ninkaasi muu ahaynuun in dantu ay ciishay oo uu raadinaya fursad uu noloshiisa dibu habayn ugu sameeyo bal hadda dhinaca heesahana aynu eegno markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kaleoo ka mida waraysi ay magaalada hargeysa wariyahayaga isaga mustafa xasan nuur kula yeelatay guddoomiyaha kooxda xidigaha geeska cabdiraxmaan cismaan oo ku magac dheer xaaji kaasoo uu kaga waramayey waayihii safanka gaar ahaan heesaha u curiyey waxaana dhegaystayaal aanu kasii ambaqaadi doonaa halkii toddobaadkii hore waraysigu inoo taagnaa
abwaan inta badan abwaaniintu waxaa jira qof ay dhanka fanka ay kaga daydaan ama ay jecel yihiin ma jiraan abwaaniintii hore abwaan aada jeclayd fankiisa amaad taageeri jirtay
ha boqolkiiba boqol waxaanan cidnaba la masayn karin oo sugaantiisa falsafadiisa fikirkiisa aragtidiisa intaba aan aan aada u jeclahay maxamed ibraahim warse maxad raawi maasha allah waa hagaag heestaasi damiirkaana iskale say ku timid heestan damiirkaana iskale waxay ku timi nimaan saaxiib nahay oo xaaladiisa ila wadaagay waqtigaan wadanka turkiga joogay ayaa anagoo wada hadlayna isna safar buu ku jiray taraamuus arnaawa xilli aan waqti wanaagsan hayay baanu ishelnay isagoo toosho jacayl iga warramaya misna is-adkayntu aanay ka maqnayn ayaa ay haystani ka dhalatay korka dhamac laga dadiya dhaxaan dabin soo galoo anigu doog horaan qabaa haya waxaan dulucsii ridnayn iyo beerla xawsi ima dagoo dabuub kuma saaqmi karee jacayl dumar baan aqaan haya dulqaada waan karaa Mhm.
dambaysana waan xishaa Mhm.
waxayse aniga ii daran dantayda ma dhaafsadee dadaalka waxaan gabaa markaa daacaday luntoo damiirkaana iskale cid kale lama laha Ah, sidaan doonaan yeelaya weeyaan ah, intaynaan ka gudbin weliba Mhm.
nin caliraab la yidhaahdo oon saaxiib nahay ayaa wuxuu yihi haasti jawaabteedii baan hayaa haya Eh, wuxuu yihi eh, ogow hadal dalabla iyo Mhm.
dhaaxaan dood jaban maqloo inantii baa tiri buu leeyay marka Aye.
ogow hadal dalabla iyo dhaaxaan dood jaban maqloo anigu uma dudo si fudud haya waxaa daaha saartiyo beernugeelku ima duro dareenkaagaan ogaya jacayl dumar yaa ku baray
horeba baad arag way kala duwan yihiin jacaylada dumarku iyo- dulqaadkuwa waa sadka dalaalnima waa caqliga wixiise adiga kuudana dareed kama soo heshide jacaylku wuxuu degaa kashay kula duubantee dooqaaga anaa iskale
waa qasabku islaam
markaa heesta cabditaax markaas soo saaray waxaa tumayey eh, ayuub haaruun Eh, wa- laxanku waa isla cabdifataax weedinka waa hagaag heestaasi damiirkaana iskale iyo fanaan cabdifataax mukhtaar aynu ku nasanno
waxaan duluctiridnayniyo berlaxawsiima tago dabuub kuma saaqi kari jacayl dumar baanaba jacayl dumar baanaba oo jacayl dumar baanaba jacayl dumar baanaba dulqaado waan karaa dambaysana waan xeshaa alla dulqaado waan karaa dambaysana waan xeshaa wixiise aniga ii daran dantayda ma dhaafsado dadaalka waxaan gabaa markaad daacaday lunto damiirkaan iskali damirkaan iskali oo damirkaan iskali dulqaado waan karaa dambaysana waan xeshaa alla dulqaado waan karaa dambaysana waan xeshaa wixiise aniga ii daran dantayda ma dhaafsado dadaalka waxaan gabaa markaad daacaday lunto damirkaan iskali damirkaan iskali oo damirkaan iskali
isla geeskaynu ku jirnaa een, markaynu eegno dhinaca jabuuti oo kale Mhm.
fanaaniinta ma jiraan fanaaniin aada u dhibtay heesaha haa way jiraan Eh, xamdi rooble eh, xamse jiyaar eh, xayaad maydal waxaynu soo qaadan xayaad maydal haye Eh, weedhaadii waan maqlo warkaaga ma diidaye kashayda wanaag ku beero Eh, oo darbuu wakhtigu bedelaayo wejigaad maanta leeday laha weliga adduunka waa isbedelin ha isbedelin ereyada laxanku waa aniga Eh, music waa elias idris Eh, xayaad ayaa qaaday Mhm. heestaasaynu saarnaa dhegeystayaasha
Shayda
guud ahaana barnaamijkeenna caweyska toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
heestaasi waxay u dambeysay barnaamijkii caweyska washington waxayna la socodsiinayo inoo soo diyaariyey cabdixakiin maxamuud shirwac